haatanna waxaad isku dhawataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay noo haysaa saara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o eda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waa gobol ay ku nool yihiin dad asal ahaan soomaali ah hase yeeshee soomaali kenyaan ah waa gobol xuduud dheer la leh gobollada koonfureed ee soomaaliya gobolkaasi waxaa dadkiisa ay dareemaan culays xooggan oo kaga imaada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka qaarkood ciidamada amniga ee u jooga xuduudda sugidda ammaanka kuwaasoo tobankii sane ugu dambeysay dowladda kenya ay soo dhigtay xuduudda xiran awgeed halkaasi sidaasay tahay wakhtigan la jooga xiriirka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya ee xumaaday ee xilligan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gobolka waqooyi bari kenya oo ganacsiga qayb ahaan soomaaliya uuga tegi jiray haddaba dhammaan arrimahaasi ayaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan ku eegaynaa oo anigiiyo dhegaystayaashaba su-aalaha uu nooga jawaabi doono xildhibaan doctor maxamed daahiye ducaale oo laga soo doorto deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya soo dhowow mudane ugu horreyntii waa hagaag dhegaystayaasha bal intaanan u gudbin aniga haddaan kugu bilaabo xiriirkii dhinaca ganacsiga dhinaca ammaanka xataa dhinaca waxbarashada iyo waxyaabo fara badan oo labada shacab ee deegaanada soomaaliya koonfurteeda dhinaca iyo dhinaca waqooyi bari kenya isku xirnaa oo isku dhex jira ayaa hadda waxay u muuqdaan caqabad xooggan inay ka taagan tahay maadaama kenya iyo soomaaliya xiriirkoodii uu sii yara adkaanaya waayadan ugu dambeysa oo meel xun uu gaarayaba wakhtigan marka sidee ayay saameyntaasi ugu yeelanaysaa dadka deegaanka waqooyi bari kenya gaari horta haddii aan runta aan anaga hadda wadanka anaga kenya wuxuu xagga leeyahay soomaaliya ethoopia south sudan uganda iyo tanzania waxaan ka ahayn xadka udhexeeya soomaaliya kenya inta kale xadkiisa wuu furan yahay socdaalka iyo dicmusinka kulligu wuu jiraa nasiib daro kenya iyo soomaaliya xadkooda wuu xirnaa muddada faraha badan inkastoo xirnaana inta hadda ka hor dadka way iska kalumeysanahayeenoo xagta alaabbaa kasoo garasay oo saas way jirtay laakiin waayahan dambe inta hadda laba bilood meelahaas waxaa sii adkaaday socdaalkaas khaasatan markii hadda laga diday xoogaaba arrimahan laisku haysto xadka badda ee dhacday marka runtii nolosheena qaali bay tahay dadkana runtii ayagoo arkahayaan dicmusarkaasayto way adag tahay inay usoo doontaan alaab kenyada kale marka dadka xoogaaba cariiri bay galeen weliba hadda bisha ramadaan oo naga dhamaatay sida hadda deegaanka mandera dhibaatooyin badan baa ku dhacday oo dadkii maaragtay hadduu yahay dadarka la cuno iyo hadduu yahay waxyaalo badan arrintaasi xoogaaba dhibaatooyin bay u keentay waa tahay dhegaystayaal ayaa khadka ku jira gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya waxaan jeclaan lahaa dhegaystaha ugu horeeya inaan bal u yeero midka soomaaliya kaga jira maahan dhinaca waqooyi bari kenya ninka kasoo hadlaya bal magacaa ku bilow walaal magaciigi waxaa la yidhahdaa cabdirashiid aadan maxamuud kasoo jeedo magaalada mandera laakiin hadda waxaan kaala soo hadlayaa magaalo yidhahda stuttgard oo jarmalka ah xildhibaanka waxaa weye dardabi su-aala xagga amniga ah oo maaragtay mar walbaba soo noqdo gobolkan waqooyi bari kenya taariikhba u lahaa laakiin hadda waqtiyadan dambe kasii kasii daraayay uu og yahay xildhibaanka in maaragtay dad badan ay maaragtay iska laweynaya meesha ugu dambeysay hadda beryahan dambe gaar ahaan degmada mandera dhibaatooyin badanaa ka dhacay markii maaragtay ciidamada amniga ee kenya ama wax ay ku dhacaan ama bambaano ay la qaraxda ama dhibbo risaas meel loogu soo tuuro dadka cadowgahoola ay al-shabaab ay la dagaalamayeen ay wax ku dhuftaan tuulooyinka ayay ka argoostaan meesha ku dhow hadda kuwii ugu dambeeyey xildhibaana waad ka warqabtaa meel curamo iyo ceelbaaq udhexeysa wadada laamiga ayaa dhib yar ka dhacay inkastoo dad ay waxba ku noqonin sidii joornaalada aan ka akri dadka meesha joogan ay iigu soo warameen isla markiiba dadka tuuladooyinka joogiya maaragtay lagu bilaabay in dhibaato loo geysta oo maalin dhowba hataa waa iidi waxaa ka hadlayay gavanaha mandera haddana waxaa kaloo dhacday dhinacan wadadan soo qaado carabiya la yidhahda ifino dhib weyna mar walbaba dadka ay qabaan maalin dhawetnin bas meesha uu kaga halaabay mar hadda laba usbuuc laga joogo oo badkii markay dad kasoo degeen darawalkii iyo ta- kirishbooyga ay ku hareen ayaa askartii askar meesha soo maraysa bambaano la qaraxday ninkii badkii wadiyo oo meesha maskiin aho asagoo badka meesha ugu hallaabiyey say u garaacayeen iyo asagoo mayd ku dhadhowa meesha laga soo qaaday toban casho kadibna wuu dhintay waata ee, tuulo kasta tuulo kale oo meesha u dhinta koletaa odayaal laska laiska garaaco indhaha loo duubi xildhibaanada meesha laga soo doortay walaalayaalow maad intaad isu tagtiin dadkaan la xisaabtantiin kenya waktigii ee, maaragtay shaftan la dhihi jiray hadda waa soo dhaafto awood badanaan ku leenahe maxaa idinku dhacay oo intaad aad ku duubantiin aad maaragtay nafta Waad.
dadka idin soo doortay aadan ugu ilaalinaynin ooda ula xisaabtamaynin waaya ha kuu jawaaba xildhibaanka waxaan ognahay eh, inay jireen eh, waxaa loo yaqaana afka afka ingiriiska eh, extrajudicial killings iyo disappearance macnaha dadka la iska qabanahayo ama la dilahayo ama la waayahayo way ku badnaayeen eh, gobolkan waydari iyo ilaa gobolka xeebta intii hadda ay dhaceen eh, arrimahan eh, ku wajahan eh, shabaab Argagixisada.
ama, eh, argagixisada Mhm.
marka taas horta weygi kale kada waayahan dambe arrintaas sheyka aan hadda deegaankan ka imaaday aad bay ugu yar tahay aad baan uga hadalnay eh, aad baan uga dooray Eh, dowladdana waxaan dhahnay sharci darro eh, laguma sixi karo sharci darro kale waa inay dadkaas haddii qof dambiilo u yahay maxakamada la- eh, biliiska la geeyaa maxakamada la geeyaa oo sharciga siduu qorahay la mariya waata Eh, laakiin haddana hadde waan ognahay en, eh, haddii dhibaatooyinka hadda uu sheegahay hadda ani deegaankan aan mafelo kama dhicin laakiin has ka ahatee waan dareemi kara inay arrimahaas uu sheegahay inay suurtagal yihiin runtiina mar kasta oo waxa ay dhacaan xildhibaanyaasha meesha laga soo doortay waan ka hadalnaa eh, si guud iyo si shaksiga Eh, waxaana hubaa eh, kollabo en, inuu eh, dhegeystaha naftiisa u eeya waan hubaa Eh, markii hadda arrintaas ku- ku- ku- oo tan uu sheegay mid lamid ee ka dhacday mandera eh, si aad baa looga hadlay Eh, ilaa iyo carabiya fino markay ka dhaceen marka runtii laakiin waxaan leenahay un em, arrinta ayada waxay u baahan tahay mar kastaba dhacdooyinkaas in la ogaado oo waata annagana aan ogaano oo dowladda aan la xisaabtano Ah, laakiin waan eh, dareemi karaa xildhibaan adigoo arrintaas adigoo in la xisaabtano.
mahadsan waxa aan kaa dhexgalay eh, eh, an- inkastoo hadda adiga aad leedahay xildhibaano kala meesha laga soo doortay kolley north eastern ee ee dhulka loo yaqaano ama m s g la dhihi jira ama gobolka waqooyi beri ee isku si iyo isku cudur isku dhib umaan ahaaye askarta kenya markay meesha wax dhacaan soomaali ma kala dhaqaaniyo maskaxdi baa weli ku jirto oo ninkii ugu soo horreeyay tuuladay la dagaalayeen marka xisaabta goormayd naga dhammaani doontaa ilaa goomaan sugaynaa oo annaga kenyaan dhab aan noqonaynaa oo xuquuqda kale aan la- aan kenyaanka la mid noqonaynaa oo ninkii iska tuulada iska faran oo dhibaatada qaba oo eh, dhibkiisa aad baad og tahay oo oo ka rafaadsan oo nolosha la daaladhacaaya intay askarta kenya ay Soo koob walaalow.
difaaci lahayd ay difaaci lahayd ay isaga dhib ugeysana goormaa goormaha ay ay sugi dadkaan sugaayeen inay ay wadankooda dareemaan inay nabad ku qabaan askartoodana Waata.
ay difaaciso ayaga cadow ku noqonaynin waaya adoo mahadsan dhegaystaha si kooban ugu jawaab dhegaystayaal badan ayaa qadka ku jira ha zahra waa waad mahadsanta dhegeystahaas waxaan ku dhihi lahaa een, waxaan u malan gobolkan eh, waqooyi bari eh, marxalado badan oo kala duwan ba soo maray Eh, kenyana waa runtaa oo waxaa iska jirtaa soomaalida mar kastaba dowladda kenya inay u fiirinayso in xagga nabadgelyada keli laga fiirina laakiin ayadoo sidaas waxaan u malayn waktigan hadda la joogo horumar badan baa la gaaray soomaali ayadoo sidaas ah wadankii hadda macnaha waxaan ku leenahay saameyn ballaaran oo wanaagsan hadday tahay mas-uuliyiin iyo hadday yihiin ma- eh, macnaha bicmister waa dadkiina hadda maanta nairobi iyo kenyada kale soomaali si fiican bay uga muuqata marka lama dhihi karo waxba lagama qabanin laakiin waxaan leeyahay keliya arrimahaas hadday dhacaan waxaa keliya oo loo baahan yahay waa inay nala soo xiriiraan mas-uuliyiinta si loo sheegaa oo mar kastaba eh, sharciga wadanka la xasuusiyaa eh, askarta iyo dowladda kenya inay dadka sharciga kula dhaqato waxaan kale oon leenahay Mhm.
eh, dadka ka soo jeeda deegaankaas oo wax soo barteen weliba khaasatan dadka soo barteen sharciga waxaan aniga ku dhiirigelin lahaa inay ka furtaan xafiisyo oo avocati ama advocate ay ka furtaan deegaanka garis deegaanka wajia deegaanka mandela si macnaha waxyaalahan markay dhacaan wakiilo oo maaragtay dadka u doodi karaan oo ayaga naftooda kabi karaan mas-uuliyiinta siyaasa inay ku jiraan marka ani sidaas umaan dhihi lahaa ee sida ugu fiican oo arrinta lagu wadiyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegaysto kale oo ku jira dhinaca soomaaliya ayaan jeclaan lahaa inaan khadka telefoonka siiyo asna een, intaan bal aniga su-aal ku weydiin soo dhowo walaalkiis asalaamu calaykum waa salaamay v o a iyo xildhibaanka qadka ku jiraba waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka su-aal su-aal oo kooban oo ah ayaamahan dambe sidii xiriirka soomaaliya iyo kenya uu xumaaday ganacsato ganacsatadii maaragtay isku xirneed ee gobolka soomaalida iyo maxaan ku idhahdaa gobolkan waqooyi bari ama n f b da sidaa taraadidba ganac ganacsigii u kala gudbi jiray dhibaatooyin fara badana u yimid marka arrintaas ma la dhihi karaa dhibaato weyn ay ugaa ay gaarsiin ee dadka gobolka kasoo jeeda mataqaana ee ganacsigaas kale oo sida la sheegay ilaa konton kun lacag ka badan hal mar la gubay oo badeeco mataqaana konton kun ka badan maalin dhaweyd waa la gubay badeecooyin kalena hadda waa weli waa la haystaa marka maxuu xildhibaanku arrimahaas kala socdaa oo ma maaragtay soo soona lama dhihi karo arrintaas waxay toos u saameynaya oo khasaaro badan u geysanaya nolosha dadka waqooyi bari ee Waa- soomaalida ah aad baad umahadsan tahay waayo xildhibaan usoo koob zahri horta waa mahadsan tahay dhegeystahaas ee su-aasha weydiiyey ku mahadsan yahay laakiin horta waxaan ku bilaabi eh, dhegeyste eh, sidaan hore u sheegay xadka u dhexeeya kenya iyo iyo soomaaliya officially markii aan ka hadlay dowladda kenya positionkeeda wuu xiran yahay arrintaa wax badan baan ka hadalnay Eh, meelaha kamid ah waxaa weye mandera eh, meesha la yidhaahdo liboy meesha la yidhaahdo elwa meesha la yidhaahdo em, em, eh, kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay joogaan oo maaragtay socdaalka iyo dicmusalka inuu ka dhaco toban sano ka badan xataa ugu xirna wixii socday hadda ka hor wuxuu iska ahaa wax contraband ahoo aan sharci ahayn hadda marka dhibaatadan hadda eh, dambe markay dhacday eh, war waa lasii adkeeyey oo dhibaatooyin baa dhacday laakiin aniga waxaan dhihi lahaa baan kuu sheegay walaal aniga horta waxaan leeyahay eh, dowladda soomaaliyeed ama soomaali qarankii la dhihi jiray Eh, codsigeeda horta waxaa weeye soomaali waa inay dib u tashataa oo wadankii la dhihi jiray soomaaliya gacanta lagu dhigo sababta ay tahay hataa haddii la furi lahaa immigration iyo border control oo kenya laga furi lahaa gediga kale oo soomaaliya dowlad federaal ah oo oo custom iyo immigration iyo security macnaha counterpart oo kuwan misaalkooda noqdaan ma jiraan maamulaha Dowladda jooga waxaa laakiin wada dowladana waxay- dhinacyada Alo, libo Cabdi Zahra.
ha dhinacyada libooyo beled xaawo ceel waaq ceel qaalow dhinacyadaas oo dhan hadday noqoto waxaa jooga xuduudda een Immigration waa maamullo joogaan.
dowladiina hoos imaanaya ha markaan anaga intaan ogaan kuu sheegay annaga waxaan ognahay dowladda federaalka soomaaliya ayadaa ku ku xilsaaran wixii ku saabsan border control hadday tahay immigration iyo custom waa waa maamulka sare iskale marka maamulkii sare oo federal government ma joogaan deegaamada ayada waxaa joogaan regional government dowladda kenyana waxay u baahan tahay counterpart oo national government oo xagga ay kala hadasho custom immigration iyo xagga eh, securityga horta ciladaas waxaan leenahay waxaa lagu daaweyn karaa keliya markii soomaali ay xafido boodhageeda iyo airportkeeda iyo maxay ahayd deegaamada xadka soo xigaan Mhm.
Eh, sida ayaga marka dowladda kenya annaga haddaan nahay deegaankan waan pressure waan saarnay laakiin pressureka annaga waxaa xa- xagaldaaciyey markii la dhaho who is our counterpart macnaha annaga yaan la xiriirana meesha kale midaan sayta markaan kasoo gudbo waxaan ognahay borderka hadduu xiran yahay oo la qabto badar waa dowladdeeda waxay leeyihin waa sharci darro waan ka xunay runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo kontonka kun oo doolar maalka u dhigma laga gubay meesha la yidhaahdo mandela aad baan uga xunnahay waana arrin macnaha aan soconaynin waxaan dhegeysanahay governaha mandera oo arrintaas si aad oga hadlay oo siradaasna waan qabnaa annaga hadda markaana soomaali xildhibaanyada iyo ka- governayaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowladaanada aan la kulano arrintaasi wax laga bado laakiin waxaan haddana ku dhiirigelin dowladda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waa in laga fekeraa sidii loo dhigi lahaa control oo sidii kanoo kale u dhigma si macnaha dowladdan kenya iyo dowladdaas ay si toos ugu laxaqaan.
waay labadii dowladood hadda xiriir fiican maba lahaanba oo sida muuqato ama sidaad la socotiinba adinka maadaama xildhibaano aad tihiin tallaabooyin isdaba jooga ayaa kenya ka imaanaya oo sii xumeynaya xiriirka kenya iyo soomaaliyaba marka adinka maadaama aad xildhibaanadii waqooyi bari kenya tihiin labadii jambina dhinaca soomaaliya iyo dhinaca kenya xaaladahooda ay idin saameynayaan sideed u aragtaan arrimaha kenya oo ay ugu dambaysa xataa xariga nin aqoon-yahana iyo dhallinyaro kaleetoo la socoto ee waa doctor ibrahim bursaliide oo lagu xiray asbuucan magaalada nairobi sideed u aragtaan nairobi waxyaabahan isdaba joogjoogga ka imaanaya markii zahrey runtii waan dareemi karnaa intii hadda uu dhacay khilaafkan ku saabsan xadduudda badda u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dareenka anaga waxaa wey inay dhacdooyin dhowr aysan ay dhaceen waxaa kamid a markii la yidhi diyaaradihii kasoo duulahan muqdisho waa inay soo maraan meesha la yidhahdo wadeer waxaan ognahay wiigi lasoo dhaafay diyaarad sideed rakaab inay lagu hakiyo wadeer oo habeen ay daryeen dad sooman oo soomaaliyeed in in la darisiiyey Wajeer.
diyaaradaha wadeer waxaan ognahay dadkaas sheegaysa inay dal la qabtay waxaan dareemayna in laleeyahay eh, dowladda kenya ay leedahay eh, eh, tillaabo adag bay ka qaadi dadka bur- burburiyeen eh, wixii laga dhisay eh, borderka dulaxaw iyo iyo meeshan laakiin anaga waxaan waxaan keliya dhihin horta aniga hadda afhayeen dowlad ma ihi waxaan ahay nin xildhibaan oo lasoo doortay oo macnaha shacab matala Mhm.
arrimahaas runtii waxaan aaminsanahay eh, horta eh, dowladda soomaaliyana way gaalisa aragtideyda waxaan ragnay si toos ah arrintaas dowladda soomaaliya inay wajahdo waxyaalaha loo qoray ayaga naftooda inay ka jawaabaan ama ay keenaan fursad lagu wada hadlo oo la isweydiiyo macnaha maxaa jiraa iyo maxaa Waata.
dhacay iyo sidee waxyaalahan lagu soci karaa maxaad u dhexdhexaadin weyseen adinka labadii dhinacba maadaama aad tihiin annaga haddaan annaga waxyaalaha hadda aan ku aan aan aan aan ku ku taahayno waxaa weeye in aan isku dayno bal inaan suubino annagoo soomaaliya inaan dhexaad aan ka noqono Mhm.
arrintaas aan u kala ergeyno dowladeena kenya iyo dowladaas eh, soomaaliyeed oo federal government of soomaaliya si macnaha bal si lagu soo dadaalo arrintaa wadahadal iyo fadhi iyo maaragtay farsamo guddi hoose oo maaragtay waxyaalahan dhacay because waxaan Waat.
ognahay n arrinta sida hadda u socoto waxay sii haleynaysaa xiriirka u dhexeeya labada dowladood dowladda kenya waxaa dhex joogaan kumanaan qaxooti oo soomaaliyeed kenyan badan baa ka shaqeeya soomaaliya gudaheeda ciidamo kenyan baa joogaan eh, soomaaliya khaasatan jubbaland ciidamadaas ayaga ma joogi karaan haddii kalsoonida dowladaha u dhexeeya aysan jirin Mhm.
marka waxyaalo badan baa jira labada dhinacba waxaa loo baahan yahay arrinta ayada inay macnaha eh, dowladaha naftooda ay isqaamaan oo maarata arrinta ama haloo haloo halala tigsado Waata.
eh, ama a u ama igad ama in ada forum oo ah, waayahay dhegaystaha kale ayaan jeclaan lahaa iskhilaaaan in magacay waa bilo qaasim waaye saare cabdi axmed aad oo maadsan barnaamijka xildhibaanka soomaalida oo kenya oo dabcan waxaa weydiina waxaa waaye adinka dad soomaaliyeed aad tihiin xildhibaan waxaad tihiin kenya laakiin original soomaaliyeed aad tihiin kenya iyo soomaaliyana waxaa waaye xaalad waxaa ka jirta diblomaasiyadeed oo hadda xun xiriirka dabcan in safiirada ri danaa maxaa la ii sheegay dad oo oo diblomaasiyiin erboral waxnay tusaale ahaan hadda amniga ku soo celiyay annaga waxaa xuduud leenahay kenya maxaa la ethiopia djibouti dabcan duruufta amni aysan ka baqayn ethiopia ama ama ama djibouti eh, kenya iyo sida guunida ayada u u en, baqays u walwalaysa maxay tahay waaye maadaama intaasoo wadan baa aan la leenahay en, xuduudo aysan jirinna dadka soomaaliyeed ama diblomaasiyiinta ama dadka safra soomaalida inaa si go- si gooniya aan loo fuuqin markay en, addis ababa bool ama maxaa la djibouti ay ku safrayaan waa maalintii Ah, zahri horta em, aniga hadda ma iyo afhayeen eh, dowladeed laakiin waxaan ka dhigan un sida aniga ila tahay raagi ahaantii Eh, waxaan ognahay eh, zahri arrintan waxay waxyaalahan hadda jiraan eh, markaan fiirno waxay ku sal leedahay oo maaragtay runtii ay ay sidaasna ay tahay waa arrintan u dhexeeya labada dowlad ku saabsan khilaafka eh, badda u dhexeysa kenya iyo soomaaliya arrintaasna runtii eh, dowlad kastaba eh, siday rabtaa dowladda soomaaliyeed arrintaas waxay geysay eh, maxkamadda adduunka Mhm.
Eh, waana sida eh, ay dowladda ay ay rabto oona sida lagu kala baxo haddii dowlada isqabtaan Mhm.
Eh, kenyana waxay rabtaa arrinta ayada inay lagu soo celiyo wadahadal eh, u dhexeeya soomaaliya iyo iyo kenya marka anaga hadda qaa waxaan aaminsanahay un waxyaalaha hadda dhacahayaan inay tahay un wax eh, laga rabo dowladda soomaaliyeed inay ogolaato inay eh, miis ay imaato oo arrintaas eh, lagu wada hadlo laakiin Hababka soomaaliya in la shacabka qasbo ee ma ahan shacab- haddii haddii sharci laisla tiigsaday oo maxkamad ay aaday dacwadda in soomaaliya lagu qasbo ma ahan waad nugushahay annagii waxa aan rabna aan yeelno soo sidaas kuulama muuqato A- aniga macnaha sidaas sidaasaan u arka markiiba personal opinionkeyga markaan kuu sheego marka horta haddii lii weydiyo macnaha maxaa dhibaatada ay tahay waxaan aaminsanaha arrintaas inay inay sababtaa u muhiimsanta ay tahay marka haddee wixii waa arrin u baahan farsamo iyo eh, nin kastaba kama hadli karo boordarka badda sayko waxay u baahan tahay guddi farsamo oo loo eh, ama caalamka siday ku xukumaan ama guddi fas dowladda soomaaliya hadba u leedahay inay dhahdo waxaan ku kalsoonahay maxkamadda adduunka eh, ruux qasbi kalena ma laha laakiin hadda kollaba su-aasha aad weydiisa hadday tahay waxaan u malan in sida hadda waxyaalahan dhaca inay arrintaa ku salleeyihiin waaya dhegaystihii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo barnaamijka intaanan soo gunaanadin soo dhowow walaal magacaagana ku bilow magacaygu waa maxamed cali waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan weydiin lahaa mudanaha kenya mujtamac badan dhowr afar- afartan iyo dhowr qabiila ku nool oo kala luuqad ah oo kala diin ah oo kala dhaqan ah oo kala midab ah Mhm.
soomaalida haddaan nahay ma dareeno inaan kenyaan nahay dhabta marka laga hadlo n tusaalaha hadda tusaalaha haddaan kusoo qaato n dadka degan mombasa iyo daarusalaam n waa da- isku dad waxaa laga yaabaa qofku inuu habeenkii beriyo daarusalaam habeenka labaad u beri haddana waxba laisma weydiiyo oo sharcigaas lagu kala aqoonsado lahjada xitaa ma kala garan kartid qofka tanzania ka yimaado iyo qofkii ka yimaado mombaaso annagii soomaali ah luuqada ku hadlayno sharciga haysano ma dareeno inaan kenya nahay maanta anigu ra'yi haddii la weydin lahaa oo la dhihi lahaa baddaas kenya iyo soomaaliya oo la yidhaho niyo iyo badda gacantaada ku jirtaa xukun kee la siin lahaa waxaan dhihi lahaa soomaaliya loo xukumo sababtoo ah i don't feel as a kenyan last time hadda last saturday oo saturdayda bira saturdayda ka horreysay aan mombaaso airport kasoo baxay sasdelkid ama suunka waxa la dhaho gaariga ma aanan xirnayn ninka markuu askariga arkay waxaan dhahay niya waa hilmaamay aniga waxaan ku ahay- ku dhahay darawal maahi En, um, waxaan ahay basanka darawal kale ma uusan xasuusinin waan hilmaamay markaasuu yidhi waa mahadsantahay soo deg waxaan ahay niya iga qalay qof dilada qalad uu galaa maya wuxuu yidhi lacagaa arkaayo maxaad En, intee markii wuxuu waraysi wuxuu ila galay intee kaan ka tahay intee degan tahay maxaa tahay kan sharci heblaayo waa sharci wax kasta markaan tusiyey wuxuu yidhi niyow lacagga sii deeqan ku siiya En, ah, shan kun shan kun see kuku siiya kunka shilaa waxaa waaye maxkamadda waa- waxaa la jiri sharciga kun buu qoraya in hadii maxkamadda ay geysataa kun ay la qaadanaysaa gorgorta dheer kadib wuxuu yidhi adigu soomaaliya tahay soomaaliya wejigeeda marka la arko waa wada lacag En, qof kasta oo soomaali oo noolta laga soo doorto siyaasiyiinta Mhm.
xitaa ninka ugu sarreeyo oo xil helo waxaad moodaa inuu mahad celinayo oo xilkaas oo la dhudhuumasho oo uu dowlad u appreciate garaynayo En, ma dareemo in uu waxaa la dhihi jiray en, ah, uu yahay wax uu xaq u leeyahay Matalaad, muwaadin soo dadka la kob.
siman Mhm.
goormaa laga bixi doonaa haddaad siyaasiyiintiin dadka xageed ku hogaaminaysaan ma maxaa la dhihi jiray en, ma sidaan inaan lagu jawaab rabto u daa halkaa maxaa su-aasha idinkaga qorshaysan?
xildhibaan maxaa maxaa- Ah, maxaad ugu maxaa jawaabi idinkaga lahayd qorshaysan?
zahra horta waa mahadsan tahay Eh, xe- ninka eh, hadalka u dambeeyey ama dhegeystahaas eh, eh, ra'yigiisa iyo fikradiisa siday la tahay buu yuu sheegay waxaa la arkaa soomaali runtii eh, dhibaatooyin badan baa iska dhaceen Eh, kenyana runtii markii loo kaco soomaali ama kuwa degan ha noqdaan ama kuwa soo qaxeen ha noqdaan wadankan eh, saameyn badan oo wanaagsan baa lagu leeyahay Eh, qaxooti badanna soomaalida wadanka lagu hayaa soomaalida nafteeda dad macnaha eh, dhib yarna ma aha Eh, markii waxyaalo badan loo dhaco laakiin waxyaalaha uu sheegay waa waxyaalaha dha waxyaalaha sidaa looga baxo keliya waxay noqon un inay dadka naftooda iyo xaquuqdooda mar kastaba ay u doodaan oo ay raadsadaan wixii saxa haddii lagu dhaho laaluushkan haddaad ta haluu geeyey saldhigga boliiska laakiin inaad dhahdo kuma siinaha wixii dembi oo igu haysta isha laakiin soomaalida waxay iska jeceshahay markii la qabto inay lacagta iska horumariyaan inay hawsadeen subiyaan askartin haddii sidaas waa lagu garta soomaali ama annaga haddaanahay soomaali aan deganaan ama kuwii soo qaran ha yihiin ha ahaadaan wadankan soomaali eh, waxyaalo badan Waata.
oo wanaagsan bay ku haysataa Eh, dhibka hadda jiran waxaan u malan mid laga bixi doona inuu laga dabo dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaya wakhtigiina xildhibaan adigana si gaara doctor maxamed daahiye ducaale oo laga soo durto dhadhaab wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaynaa inaad su-aalaha nooga jawaabtay waa mahadsantiin dhammaantiin aad bay mahadsantahay Shukran.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo isagu laga soo doorto deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegayna dhibaatooyinka haysta dadka gobolka waqooyi bari ee kenya iyo guud ahaanba siyaasadda kenya iyo soomaaliya ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo